wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexsashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada maraykanka uu ku taageerayo soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka alqaacida maraykanka ayaa bishii februari ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan boqol milyan oo doolarka maraykanka ku bixiyo dhismaha ilaa shan saldhig oo ciidamada danab loo dhiso sarkaal maraykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in washington aysan dhayalsanayn eedeymaha musuq maasuqa waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka ayuu yidhi sarkaalkan maraykanka ayaa sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ogolaaday inuu gacan ka geysto tababaridda iyo qalabaynta saddex kun oo askari oo ka tirsan danab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka al-shabaab oo tan iyo sanadkii labada kun iyo lixdii waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee soomaaliya danab ayaa tan iyo sanadkii labada kun labaiy labaatankii si weyn ugu lug lahayd guluf militari oo ay qaadeen ciidamada militariga soomaaliya iyo maleeshiya beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guulaystay in al-shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha soomaaliya laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaa'ilka ayaa weli la xarbinaya sidii al-shabaab looga sifayn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii wado weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay muqdisho ka mid tahay